أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon hindhise lagu aqoonsanayo maamulka riddada somalilan ayaa loo gudbay aqalka hoose ee dowladda siliibyadda maraykanka xilli maraykanka iyo ingiriisku ay dadaal ugu jiraan aqoonsiga maamulka hargeysa madaxweynaha dowladda riddada turkiga ayaa sheegay inuu booqan doono addis ababa iyo muqdisho isagoo u gogol xaaraya meelmarinta heshiiskii abiy iyo xasan dad soomaali ah ayaa haraad ugu dhintay gobolka wajeer iyadoo sidoo kalena xaalad adag ay ka jirto dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga kenya gaalo xagjir ingiriis ah ayaa fariimo hanjabaad ah u jeediyey jameecada mid ka mid ah masaajidda ku yaala dalka maraykanka iyadoona cabsi iyo walaac hore leh ay ku abuurtay dadka muslimiinta dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii toddobiy tobanaad mashruuca qaybinta sikada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri wilaayaddii islaamiga baay ayaa dowlad diiniha u soo gebagabaysay wadaadda maxkamadaha ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi munaasabad lagu sugootinayay dufcad cusub oo ka qalinjabisay macaadka qurdubo ayaa ka dhacday degmada booxo ee wilaayada islaamiga galgaduud عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay shan iyo tobanka bisha jamaadul aakhir kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorkorona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ah dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee saldhigga maleeshaadka murtadiinta ee degmada qoryooley ee wilaayada shabeellada hoose dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay dagaal ku qaaday xerada murtadiinta xaafadda bukriyey ee magaaladaasi sidoo kale waxay mujaahidiintu xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo hindhise lagu aqoonsanayo maamulka riddada somalilan ayaa loo gudbiyey aqalka hoose ee dowladda silmiyadda maraykanka xilli maraykanka iyo ingiriisku ay dadaal ugu jiraan aqoonsiga maamulka hargeysa maahir maxmed ayaa warbixinta warkan inoo haya hindise sharciyeed lagu soo jeediyey in dowlad madax bannaan loo aqoonsado maamulka shaadaladirirka ah ee somalilan ayaa la horkeenay aqalka hoose ee koongareeska maraykanka hindisahan waxaa qoray laba xildhibaan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo uu ka tirsan yahay madaxweynaha cusub ee dalkaasi donald trump qaanuun gaaleedkan oo hadda hor yaal koongareeska boqol toban iyo sideedaad ee maraykanka welina aan cod loo qaadin ayaa waxaa lagu soo jeediyey in maraykanka uu si rasmi ah u aqoonsado maamulka isku magacaabay somalilan in uu yahay dal madax bannaan oo ka go-an soomaaliya inteeda kale sidoo kale wuxuu sharcigan doonayaa in maraykanku ka sameeyo joogitaan diblomaasiyadeed magaalada hargeysa ee gobollada waqooyi galbeed soomaaliya iyada oo loo marayo safaarad ama qunsuliyad sharcigan oo mari doona qorsho dheer ayaa haddii uu helo codka loo baahan yahay si uu u dhaqan galo waxaa la horgeyn doonaa madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump oo haddii uu saxiixo ay ka dhigan tahay in dowlado badan oo kale ay aqoonsan karaan maamulka somalilan roclayntan ay wadaan xildhibaanada maraykanka ee ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa imaanaya iyadoo ay dhowaanahan soo baxayeen warar sheegaya in maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka filistiin uu danaynayo in uu saldhig milatari ka samaysto xeebaha badda cas ee soomaaliya gaar ahaan magaalada berbera falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in sababta uu abiy axmed dib ugu dhigayey meelmarinta heshiiskii uu horaantii sannadkan la saxiixday muuse biixa ay tahay isaga oo ka warsugayey doorashadii maraykanka ee uu trumpa ku soo baxay waxaana xusid mudan in aqlabiyadda labada aqal ee baarlamaanka maraykanka uu gacanta ku hayo xisbiga jamhuuriga waad mahadsantahay maahir madaxweynaha dowladda ridada turkiga ayaa sheegay in uu booqan doono magaalooyinka addis ababa iyo muqdisho isagoo u gogolxaaraya meelmarinta heshiiska abiy axmed iyo xasan gurgurte suhiib cabdulaahi ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey maalmo kadib markii madaxa kooxda ridada soomaaliya uu dowladda xabashada etoobiya u saxiixay qabsashada qaybo ka mid ah badda soomaaliya ayay dowladda turkiga ku dhawaaqday inay ka shaqaynayso dhaqangelinta heshiiskaasi rajab dayib erdogan ayaa shaaciyey in bilaha soo socda booqashooyin cagta ku soo marin doono magaalooyinka muqdisho iyo addis ababa si uu gumadaha ugu adkeeyo heshiisku sheegii xaaraanta ahaa ee etoobiya loogu saxiixay badda soomaaliya isagoo hadal ka jeedinayey munaasabad ka dhacday magaalada ardaruum ee dalka turkiga ayuu erdogan sheegay in horaanta sannadda laba kun shan iyo labaatan uu booqan doono soomaaliya iyo etoobiya isagoo ujeedka socdaalkiisa ku sheegay mid daba socda heshiiskii isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada ankara ee caasimadda dalkaasi haddii rabbi idmo waxaan booqan doonaa dalalka etoobiya iyo soomaaliya bilaha ugu horeeya ee sannadda soo socota waxaana dunida la wadaagi doonaa tallaabooyinka aan qaadnay ayuu yidhi madaxweynaha dowladda ridada turkiga erdogan ayaa intaasi ku diray in wadahadal socday muddo toddoba saacadood ah ay ku suurto gashay in xasan sheekh uu abiy axmed u saxiixo geerida badda cas sida ku cad heshiiskii ankara ee la saxiixay kow iyo tobanka bishan dowladda xabashida etoobiya ayaa qaadanaysa qaybo ka mid ah badda soomaaliya iyadoo ciidankeeda ay ka sii mid ahaanayaan isbahaysiga afrikaanta ah ee duulaanka ku jooga waddanka dowladda ridada turkiga ayaa doonaysa in boobka ay ku hayso khayraadka soomaaliya ay sii wadato iyadoo ammaankeeda ay sugayaan ciidamada xabashida etoobiya tallaabooyinka ay qaadayso ayaana ah mid ay ku doonayso in etoobiya ay kula saaxiibto khayraadka soomaaliyeed ee dhex cegaaga badda iyo beriga dalka waad mahadsantahay suhiib dad soomaaliya ayaa haraad ugu dhintay gobolka wajaar iyadoo xaalad adagna ay ka jirto dhulka nefria ku hoos jira gumaysiga silibiyiinta kenya xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixintan inoo haya shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda salibiyadda ee kenya ayaa wajahaya xaalad adag iyadoo deegaano badan oo ka tirsan gobolka wajeer laga soo sheegaya biyola-aan aada u baahsan deegaanada oomanaha ay ka jiraan waxaa ka mid ah gunaane ceel yuunis iyo majabow oo dhammaantood ka tirsan gobolka wajeer dadkan ayaana bilaaba inay barakac sameeyaan biyola-aanta owgeed ayaa sidoo kale waxaa la soo warinayaa in halkaasi laba qof ugu dhinteen oon sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowladda silbiyadda ee kenya dhibaatadii gumaysiga waxaa ugu sii darsantay mid kale xukuumadda nairobi ayaa shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan n f d waxa ay ka qaadaan lacago canshuur ah oo aysan waxba ugu qaban maadaama haraad ay la dhimanayaan xuseen cabdi barre oo ka mid ah dabarilifyada dowladda kenya uga shaqeeya n f d islamarkaana ah xildhibaan ayaa qiray xaaladda adag ee ay wajahayaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan wajeer marka waxaan arkaya haddadan si ay sanadkan usuban u bilaabanaya oo cimiladahan isa bedelahayan oo kulayl loo gelahaya soo nacad soo socda waxaan arkayaa in dadkayga oo sarbaja constituency khaasatan meesha la yihahda gunaana la yihahda dhinacan kale oo la yihahda ceel yunis meesha la yihahda majabow meesha la yihahda ceelbeen woodkaas kulli badidiisba sida ogoraale ceelbeen magaalada hungay meesha la yihahda khajaaja meesha la yihahda iyo meelo badan oo kaleo nawaaxigeeda ah kulligoodba biyo biyola-aan ay xaaladdu xun tahay dowladda kenya ayaa iska indhatiraysa dhibaatada ka taagan gobolka wajeer halkii ay waxqabad ka heli lahaayeen ayayna dadka shacabka ah waxaa u sii dheer gumaysi barakicin dil iyo tacadiyo taas oo qayb ka ah dhibaatada ay wajahayaan shacabka soomaaliyeed ee gumaystuhu xoogga uu ku haysto waad mahadsantahay waa xasaan gaalo xag jir ah ayaa fariimo hanjabaad ah u jeediyey jameecada mid ka mid ah masaajidda ku yaala dalka maraykanka iyadoona cabsi iyo walaac hor leh ay ku abuurtay dadka muslimiinta sida uu ku warramayo yaasir maxmed wararka ka imaanaya dalka maraykanka gaar ahaan magaalada minneabolis ee ka tirsan gobolka minnesota ayaa sheegaya in cabsi xooggan ay soo wajahday jaamacadda masjidka abubakar sidiiq iyo arday kumanaan ah oo wax ka dhigta madaariista qur-aanka kariimka iyo xarumo kale oo waxbarasho oo ku yaala masjidkaasi cabsidaasi oo ku aadan fariimahan dadaad ah oo kaga imaanaya kooxa gaalo xagjiriin ah oo islaam naceebku ku fogaaday maamulka masjidkaasi iyo sidoo kale sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo ah imaamka masjidkaasi oo dhankooda warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in booliiska minneabolis ay kusoo wargeliyeen inay jiraan fariimo handadaad ah oo ka dhan ah jaamacadda masjidka iyo ardayda madaariista kala duwan ee masjidkaasi waxay sheegeen in cabsida jirta awgeed sabtidii iyo maalintii axadda ee shalay ahayd la hakiyey duruusta dugsiyada qur-aanka maraakiista macaahidda iyo sidoo kale jaamacadda ku taalla masjidka jaamacadda masjidkaasina lagu wargeliyey inay muujiyaan feejignaan dheeri ah xalay fiidnimadii salaada ash kadib markii laga baxayey baa waaxda booliiska iyo amniga oo wada socda ee gobolka minnesota gaar ahaan xaafadda minneabolis ayaa noo yimi waxay nagu wargeliyeen inay hayaan handadaado ku wajahan si gaara masaajidkan maalinta maanta ah in dad ay damacsan yihiin kuwaasoo ka muujiyey qeybo ka mida social media platformska inay raadadkaas ku daba jiraan marka sidaasay wax u dhaceen maanta oo sabti ah iyo berrio axad waa dad aada u fara badan oo laba kun gaaraya wax ku barta marka dadkii in loo sheego oo la yidhaahdo la baajiyo horta duruustii iyo dugsiyadii iyo xataa jaamacada lagu dhigaa iyo machadkii iyo waxoo dhan wixii socday oo dhan masaajidka oo marka markaska ugu weynaa waaye north america marka dadkii in layidhaaha jooga inta waxaan maaragtay laga hubinayo laynta ama rasaas qof laisaga furo america dadkoo dhan hubay haystaan qof aan hub haysan ma jiro annaga waxaan sameynaa insha alla salaadaha la tukanaya wixii kaloo activity weekendiga ahaa oo ardaydii waxbaranaysay iyo maxadkii iyo jaamacaddii iyo kulli waa fasaxaynaa waa la tukanaya marka la tukadana salaada waa laga baxaya weekendiga ardaydii dhiganaysao faraha badnayd oo weekendiga wax ku dhiganaysayna weekendigan waa fasax waay magaalada minneabolis ee ka tirsan gobolka minnesota ee ay soomaalidu ku badan tahay waxaa weeraro ka geysta kooxa xagjiriin ah kuwaasi oo dhowr jeer gubay masaajid ay muslimiintu leeyihiin oo ku yaala magaalooyinka kala duwan ee gobolkaasi mahadsanid yaasir wilaayadii islaamiga baay ayaa dowra diini ah u soo gebagabaysay qodaadda maxkamadaha ka furan aadamooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi mar kale warbixinta warkan waxaa haya xasan cabdiraxmaan abu xasaan dowladan oo ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee baay waxaa loo qabtay dhammaan qudaadda iyo kaatibiinta degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxayna dowladan socotay muddo isbuuc ah iyadoo lagu qaatay duruus kala duwan oo sharci ah munaasabadii dowladda lagu soo xirayay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee baay culummo nabadoonno iyo martisharaf kale ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh fuwaad maxamed khalaf oo ka mid ahaa culummadii dowladda lagu casuumay isagoona saddex qodob oo dardaaranna u jeediyey qudaadii dowladda loo soo xiray oo adiga waxaa laga rabaa marka hore naftiisa taqwada ilaahay inuu ku dadaalo inuu cibaado ilaahay badiyo si allah subxaanahu wa tacaala markii uu xukunka u fadhiisto towfiiqda uu waafajiyo midda labaadi waxa aan xukminayno waa inay noqdaan shay shareecada ilaahay waafaqsan oo nafta iyo hawadeeda iyo shaydaan iyo aan allah ka magan galno xukun kasto aan ku dadaalno sidii allah rabay oo cadliga ahaa inuu u dhaco midda saddexaad qudaaddu waxaa laga rabaa in ay cilmiga sharciga sii badsadaan ay sii kordhistaan qaar ka mid a qudaadda ardayda ah ee dowladda loo soo xiray ayaa ka warbixiyey dowladda ay qaateen iyagoona ka codsada wilaayada islaamiga ee baay iyo guud ahaan xarakada shabaabul mujaahidiin inay u soo celceliyaan dowlaadka noocan oo kale ah may ka mid ahayne ardayda oo marna duruustanta ka qaadati duruustunta qaadani may baa ka mid ahaytay alasmaa waalaxkaam fi liimaani cinda ahli sunnati walfiraq idaala may kale nin weheliyey risaalo markaas bayna yaday lxukmi risaalatan ila alqudaad leeraw sidoo kaleeto duruusta unaqaadanimay baa ka mid ahaytay tasxiixu alfaatixati min alqur'aani alkariim maca arkaani tajwiid wa arkaani aladaa may kale dheera fanu tacaamul maca annaas may kale ka mid ah taarikhu aljihaad fi lislaam albuxuuth fi masaa'il alfiqhiya walaa una qaadani oo la sheegaya ka mid ahay may markan ka daro lahaayayha ee walaalaha ee walaayada ee runtuntan ee ha qaaban qaabiyeen na suubiyan ilaahay ajar badan ku siya ini marlamaad i marsidaad may ka odsada lahaytaan oo kale hanagan si annagata miro dhalshe muslimiinta ankana cafiya ugu dambeyn waxaa dowladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar isagoona sidoo kale dardaaran dhexalgalla u jeediyey qudaadii iyo kaatibiintii dowladda loo soo xiray baylasin ku faday akhyaaray ani dadka muslimiinta ah maxaakiimta kooyayaan ani lan nuglaada lan dabacansanaada lan naxariis hoobada xaqa ka socota dabacansanaanta iyo nuglaanta la sheego tanya awo sidoo fadayaan ani lan arama ah sada xaqa ee sawaabka ee ilaahay kitaabshii eyi hoobada unku unku laaxana hadal hungna an arna ka dhawowna an arna ilaa walaagay xaqa aho diintii ilaahay amaaya insha allahu tacaala rifqiga ilinka kaasaa nilika dadaala haddii ilaahay gadar subxaana wa tacaala dowradan ayaa qeybka dowraha sharci ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka soconayay wilaayada islaamiga ee baay kuwaasoo loo qabanayay makaatibta kala duwan ee wilaayada islamarkaana lagu qaadanayay duruus sharci ah
mahadsanida waa xasaan ugu dambayntii munaasabo lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalin jabisay maacadka qurduba ayaa ka dhacday degmada wabxo ee wilaayada islaamiga galgaduud marwaan maxmed ayaasiyaan baqaadaya warbixintan waxay ahayd munaasabad ay ku qalin jabinaysay mid ka mid ah dufcooyinka wax ka barta macadka qurduba taasoo ka dhacday degmada wabaxo ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud xafladda oo ay ku qalin badaninaysay dufcadii sideed tobanaad ahna dufcadii koobaad ee ka qalin jabisay faraca macadka qurduba ee degmada wabaxo ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday wilaayada culimo waxgarad waalidiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn ardayda macadka qurduba xaruntiisa baxa ayaa munaasabada ka sameeyey bandhiga cilmiyeed heerkiisu sarreeyey وأسند الأبيات فصل سادس يا سادس الغيار والثناء طلابنا من أفضل طلاب ذو العلم والهدوء والأخلاق طلابنا الإنتاج بالمعاهد يا معهدي يا أكرم المعاهد وقد أخص به السنة العظيم محدنا غرضوبة الفلاح أيها الضلبة الشرفاء والمجتهدون السعداء ولا سيما المتخرجين أوصيكم بالتقوى والتعليم ألا إن العلم في الصغر كالنقش على الحجر العلم في الكبر كالكتابة على سطح الماء أين المتخرجون خاصة انتبهوا واحرصوا الدينية والشرعية واستثمروا جهدكم استثمارا عيانا العلم كالضير إن حبسته يبقى وإن تركته ضير فعليكم بالكتابة واللغة العربية
Can you tell me this war English?
Yes, peace of Allah be upon you, you and you. Are you good?
Peace of Allah upon you too.
Are you good student?
What's your nationality, please?
I am Somali.
Where were you born?
I was born in Wabha.
When were you born?
I was born 2007.
What do you learn?
I learned many subjects.
In school do you learn?
In Cordoba school.
Good born.
Goodbye too.
intaas kadib waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah waalidiinta ardayda macadka qurduba wax ka bartaa
dhallinyarada iyo owlaadeenna diinka ilaahay baratayow inta qalin jebisayow intaad barateen ilaahay ha idiin barakeeyo inta idiin dhimanna ilaahay ha idiin suurtogeliyo inta soo daba joogtow adinkuna kuwii heerkaas gaana allah idinka dhigo waalideenta hooyo iyo aabba ah iyo walaalaha ayaguna dagaalka wado owlaadaas garab taaganna ilaahay kor ha idinka dhigo inti diinta ilaahay ku kulanta inta ayada barata inta ilaahay ayada janno ku siiya intii ku dadaasha intii u jahaada intii dheeftooda ee dhiigooda dhawaqooda ku bixisana inta ugu sarraysa ilaahay ha nagu daro aamiin ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay ugaas cabdulaahi daahir axmed ah isagoo la dardaarmay ardayda ka qalin jabinaysa macadka qurduba faraciisa degmada wabaxo waxaan kula dardaarmaa marka ardada horta marka ugu horraysa adiku waxbaad soo barateene inaad waalidkiin ka dhistaan wax idinsoo baray asaasiyaadka ardadaas waxaan kula dardaarmaa waxaad ku soo barbaarteen waxbarashada cilmigaad ku soo barbaarteen ilmo waxbara dad waaweyn waxbara dugsi qabta cilmi dhegaysta masaajidta xaadira waxbarta saas shaqadiinnu halkiisa ha ahaato macadka qurduba ayaa ka mid ah macaahidda islaamiga ah ee ka furan wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka kaasoo ay wax ku bartaan kumanaan arday ah oo ku nool wilaayaadka islaamiga waad mahadsantahay marwaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madla insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu